barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efyemyada geeska afrika iyo weliba caalamka dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waa maalin arbaca saddex iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mida dhallinyaro si iskaawax u qabsaa bisha ramadaan howla ay fulinayeen u afuriyey dad ku dhow labiyo soddon kun oo qof waxaan wadnay toddoba sano laga bilaabo labadii kun iyo labaiyo tobankii ilaa maanta intaasoo sannadoodba waxaan maranu afurno kun iyo wax laba kun iyo wax shan kun iyo wax siday waa noo sii kordhayeen maasha allah waxay ahayd tiradagu haddaan idiin sheego koob iyo soddon kun sagaal boqol iyo shan qof toddobadii sananu soo wadnay hawsha sidoo kale waxaad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo ay dhallinyaradu isku dhex gelayso oo magaalada boosaaso ka socda dabcan sidoo kale dhegaystayaal waxaan idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ka maqnaan doonin dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
ciyaarihii iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa difaacay heshiiska uu la galay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un isagoo sheegay in adduunku uu ka baaqsaday masiibo hubka nukliyeerka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa kulankii ay isaga iyo madaxweyne donald trump ku wada yeesheen dalka singabuur ku aqbalay salaasadii in guud ahaanba gacanka kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka iyadoo trumpna uu si lama filaana u sheegay inuu joojinayo dhoolatus militari oo ay wada samaynayeen kuuriyada koonfureed ma jiraayo riditaan gantaalo tijaabo nukliyeerka ama cilmi baadhis ayaa madaxweyne donald trump uu ku sheegay amaba uu ku soo qoray boggiisa twitterka isagoo intaasi sii raaciyey lahaystayaashii guryahooda ayay ku soo laabteen waxa ay la joogaan qoysaskoodii waad mahadsan tahay hogaamiye kim jong un maalintana waxa aynu wada joognay waxay ahayd mid taariikhiya saraakiisha wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegay iyaga oo soo xiganaya kim jong un inuu sheegay inay deg deg tahay in kuuriyada waqooyi iyo maraykanku ay sameeyaan go'aan shilis oo ay ku joojinayaan xasaasiyadda iyo weliba tallaabooyinka militari ee iska soo horjeeda
isbahaysiga sacuudigu uu hogaaminayo ee taageeraya dowladda dibadjoogga ah ee dalka yeman ayaa maanta bilaabay duulaan hor leh oo ay ku qaadeen magaalada xeebeed xudayda mucaaradka xuutiyiinta ayaa gacanta ku haya magaalada xudayda iyo sidoo kale magaalada caasimada yeman ee sanca dowladda imaaraadka carabta oo qeybka ah isbahaysiga sacuudigu hogaaminayo ayaa sheegtay in maanta ay ku eegeyd wakhtigii loo qabtay xuutiyiintu inay kaga baxaan magaaladaasi dekedale magaalada xudayda ayaa muhiim u ah cunnada iyo gargaarka bini'aadamtinimo ee la geynayo dalka yeman waxaana gudaha magaaladaasi iyo hareeraheeda ku nool in ka badan nus milyuun qof dowladda dibadjoogga ah ee dalkeeda ka barakacday ee yeman ayaa bayaanay maanta soo saartay ku sheegtay in qabashada magaaladaasi ay muhiim u tahay dagaalada loogu jiro dib u xoreynta amaba inay gacanta dowladda dalkaasi uu dib ugu soo noqdo qaramada midoobena waxay sheegeen in saddexdii sannadood ee uu socday dagaalka yeman lagu dilo in ka badan toban kun oo qof oo badankoodu ay ku dhinteen duqaymaha ay fulinayaan isbahaysigaasi sacuudiga
dowr waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba iyo weliba ramadaan wanaagsan ayaannu leenahay halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatana hargeysa wakhtiyada rabadaanta waxay dhallinyaradu qaadaan door ay ku caawinayaan dadka danyarta ah ee aan awoodin inay helaan cunto iyo weliba sida oo kale wakhtiyada ciidda ururka taakulaynta dadka ee somalilan life makers ayaa ka mid ah dhallinyarada si tabar dhuucle u caawiya dadka waxaanay muddo toddoba sanno ah oo ay hawshan soo wadeen ay afuru sameeyeen amaba ay siiyeen dad ku dhow labiyo soddon kun oo qof wariyaha v o eeda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka waraystay deeqa cabdiraxmaan xaaji nuur oo ka mid a dhallinyaradan waxaanu wadnay walaal waxay ahayd inaan dadka danyartaa ee aan awoodin inay afur iibsadaan ama ay waxay cunaan maalintaa afur soonkooda ku jebiyaan ma ay helaan marka waxaanu inta badan focuska saaranay meelaha ay dadku xoog ugu liitaan sida dhakhtarka weyn oo kale waxaa joogo dad aad iyo aad u tabaalaysan sida meel leedhahda yadna dhakhtarka jajabka meel yadna joogaan dad curyaamiina intaasaanu sameynay afurka inaanu qaybno iyo dadka wadooyinka mara ee masaakiinta ee dawarsani oo kale afurkaad siinayseen markaad eegto qiimayso kulli qof waliba wixii hayntiisu tahay buu ku afuraa idinku heerka aad ka duulayseen muxuu ah
horta inta badan social mediaha waxaanu ku soo ururnay fundraisinka eegii oo ahaa haddaad shan doorar bixiso shan qof baad afur siin karaysaa hadaad soddon doorar bixiso soddon qof baad siinsa hadaad boqol doorar bixiso boqol doorar boqol qofbad wax ayaad afurkaagu noqoneen marka hadba inta basicka uu qofku quudan karo oo afurkiisu ka filnaan karo ayaanu siinayna
dhalinyar baa tiin surursatay isu tagay intaan ogahay tabaruc ah oo cid mushaar ku bixisa ama ku siisa mushqaayada aanay jirin markaad eegto tirada ilaa iminka afurseen bisha ramadaan ee gebagabada ku siman waa imise qof ama gaadheen ee magaalooyinka gaar ahaan magaalada hargeysa
horta ka waxaanu afurnay laba magaalo hargeysiyo boorame oo ku dhawaan labadii sana u dambeeyaba hargeysiyo boorame ka wadna hawsha rabadaan kasta marka waxaanu afurnay sanadkan afar kun laba boqol iyo shan qof waxaan ogahay inaan sanadkan iyo kii hore midna aydaan ku koobnayna sanado badan oo kale ah soo wadeen hawshan imise sanaa wadeen waxaan wadnay toddoba sano laga bilaabo labadii kun iyo labaiyo tobankii ilaa maanta intaasoo sannadoodba waxaan marmaranu afurno kun iyo wax laba kun iyo wax shan kun iyo wax siday noo sii kordhayeen maasha allah marka walaahi alxamdulilah imka tirada guud haddaan idiin sheego waa waxay ahayd tirada guud haddaan idiin sheego koob iyo soddon kun sagaal boqol iyo shan qof toddobadii sananu soo wadnayba hawsha markaynu ka nimaadna arrinta afurka waxaa jira iminka tobankii dambe rabadaan markii la galayba waxaa bilowdeen howlo ah in dadka danyartaa la ciidsiiyo ama dharkii iyo agabkii ciidda loo diyaariyo arrintaas halkee maraysaa barnaamijka waxaa la yidhahdaa ila ciid maasha allah toddobadiisaan wadnay intaa afurintana iyadna waan wadnay un markay rabadaan soo dhawaata gabagaba marayso tobanka dambe waxaanu fundraising ku bedeli jirnay inaanu caruurta dadan yartaa lah ama agoomaha ah inaan focus ka saarno si aan ula ciidsiino ka farxino marka toddobadii sanaba iyadna hawshaa waan wadnay maasha allah iminka sanadkan waxaan ku guda jirnaa ilahay idankiisa hadduu noo fududeeday hawshaa inaan shan boqol oo caruura aanu ciidsiino oo dharkii iyo kabihii iyo agabkii kale ciidaba isu raacsan haha aad aad darkii wax walba u bahan koob iyo soddon kun oo qof inaa afurisaan tirada intaa leegnaa ciidsiisaan wax yar maaha dhallinyar isu tagay baa tiino fikirkan iyagu intaa la abuureen qori isu dhiib ku wada hawsha toddobadaa sannaba halkii lacagtooda ka soo gashaa walaahi barkhadow maasha allah dadku ilaahay noo barkeeyey weliba dadka dadka dadka caadigiiska ah civil society haddii la idhaahdo dadkaasaa inta u badan haddii ay social media tahay hadduu qof walba faamiligiisa iyo inta ku dhadhow warka gaarsiinayo oo odhanayo funracing baan wadnaa dadkaasaan caawinaynaa qof walaba wixii aad karto masaadkaasaad kusoo diri kartaa ama accountka dahabshiil marka inta u badan waxaanu kasoo helnay dadka waxaanu ku helnay tabaruc markaa dadka dal gudihiisa ku nool mise dibadda labadaba walaahi labadaba aad iyo aad maasha allah sidoo kale waxaa ku jirtay shirkadda dahabshiil iyaduna maray nala ciidsiisay caruurta iyadna kasoo qayb gashay oo fan bixisay markaad eegto hawshaa wadaan oo runtii mid kheyriya ah dhalinyar badan baa jirto si kaloo fikira ama meelo kale iyo howlo kale in dhalinyartu inta isu timaado tidhaahdo wax khayriyanu qabanaynaa awoodina cududan isugu geynaynaa macno intee la eg bay idinku fadhidaa idinka tusaale cankeybaysa noqon kartaa daayarta kale ee aan qeybta ka ahayn mashruuciina iyo mashaariicda kale khayriga la wado
walaahi walaalo horta anagu waxaanu isu waxaan soo aragnaa amaaan nahay inaanu nahay tusaale aad wanaagsan oo dhallinyarada ah dhallinyaraduna runtii rajo aad wanaagsan bay ay leeyihiinoo waxay aada ugu dhiiradaan fundraisinka iyo iyo dad caawin iyo volunteerinka iyo waxaa iyo dhinacyadaas oo dhan dhalinyaro aad bay ugu dhiirataan waxaan ku bilownay sanadkii u horeysay labadii kun iyo labaiyo tobankii boqol qof oo keliya iminka waxaan maraynaa haddayn maalinta keliya hataan isku imaano in project qabano ama rabadaantaba maalinta afurka la bixinaya distributionka la sameynayo inayn ku dhawaano ha qaybinta inayn ku dhawaano meelaha saddex boqol laba boqol siday dadku ahaa siday dadku ugu soo qeybgalaya inay u jecelina kheerka uga qeyb qaataan marka haddiiba waxqabadka keliya isugu timaadaan maalin keliya saddex boqol oo dhalinyarta isu timaado ka qaybgelayso tirada guud ee toddobadaa sanadi soo martay ee ma dhalinyaro eed ku midaysanteen ee isu keentay shaqadani intee leeg bay noqonaya horta waxay u kala qaybsamaan in ah member barlamenta xubna joogto ah iyo in iyoin ah dadkii dee waxaan u yeernaan dhahnaa nala soo qaybgala waxaan sameynaa waajibkaas oo qof walba ku waajibsan inaad dee dadkaaga caawiso hadaad jecesha wadangala soo qaybgali kartaa hadaad jeceshay fan baad bixin kartaa labada waad samayn kartaa marka walaahi aad bay wanaagsan dadku nagala qayb qaataan
waagaag dhegeystayaal taasi waxaa ay deeqa cabdiraxmaan xaaji nuur oo ka mid a dhalinyaro magaalada hargeysa muddo toddoba sanno ah dadka ku soo afurinayay iyagoo soo afuriyay dad ku dhow labiyo soddon kun oo qof waxaanay u warramaysay waryahayaga barkhad maxamuud kaariye
haatana boosaaso tartan kubadda cagta ah ayaa inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan lagu qabtaa magaalada boosaaso waxaana muddooyinkii u dambeeyey socday tartankaasi oo ay dhallinyaradu ciyaaraan xilliga laga soo baxo salaada taraawiixda taasi oo lagu sheegay in looga gol leeyahay inay dhallinyaradu isku dhex galaan warbixin amuuraha ku saabsan waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
iyadoo magaalada boosaaso ay ku soo badanayaan garoomada habeenkii kubadda cagta lagu ciyaaro ee loo yaqaana sallaxa ama roogga ayaa inta lagu guda jiro bisha ramadaan dhallinyarada waxaa loo qabtaa tartamo kubadeed kuwaas oo ay ku wada dheelayaan dhallinyarada cuslaatay dhallinyaradan waxay isugu yimaadaan markii salaada taraawiixda laga soo baxo sawaxanka iyo xamaasadda ayaa sii xoogaysta markii koox gool laga dhaliyo iyadoo taasi ay muujinayso xifaaltan adag oo ka dhexeeya dhallinyarada kuwaas oo aan samayn wax iskudhacyo ama xanaaq ah oo sababi kara in dagaal ay sameeyaan dhallinyaradaasi maxamed nuux ayaa igaga waramay sababta dhallinyarada koob noocana loogu qabto bisha barakaysan ee ramadaan maasha allah ciyaartu waxay ahayd koob loogu talagalay tartanka ee bisha ramadaan buu ahaa isdhexgalka dhallinyarada ee cuslaatay baa ciyaaraysay oo odayaasha loo yaqaano baa ciyaarayey maasha allah si fiican baa loo soo agaasimay meel fiican buuna marayey ciyaar aad iyo aad u adag baan caawa dhacday waxayna ku dhammaatay saddex iyo laba ayay kusoo islaatay oo kooxda dekaduhu ay ku guulaysay waxaan taagannahay fiinal baan taagannahay fiinal waxaan ku dhici doonnaa kooxda ee la yidhaahdo caalami caalami iyo dekadaha ayaa fiinalka wada ciyaari doona sidaan su-aashaa ka jawaabay saaxiib ramadaanku waxa weeye maasha allah bishii barakaysaneed oo ramadaan baa lagu jiraa bisha ramadaan wadannada caalamka oo islaamka oo dhan waad aragtay waxaa la badiyaa musaabaqooyin waxaa la qabtaa tartanno waxaa la qabtaa ciyaaro waxaa la qabtaa annagona dee dowladaha islaamkaanu ka mid nahay marka musaabaqaadka waxaan ugu talagalnay markaan taraawiixda soo tukanno oo magarana soo cashayno oo taraawiixda la soo tukado in odayaashu isu imaan saddex saac iyo bar baa la bilaabaa afar saac iyo barna waa dhammaataa marka waxa weeye ciyaar isdhexgala oo dhallinyarada xaafaddu habeen walba wada ciyaadho oo magaranaysaa ay laysugu yimaado lagu caweeyo weeye maasha allah aad iyo aad baa ugu faraxsanay intii soo abaabushayna waxa weeye waan u mahad celinaynaa maxamed ruke oo ah kabtanka kooxdii laga bediyey xalay ayaa ka warramay sababta keentay in kooxdiisa guuldarro loo xambaariyo bismillahi raxmaan raxiim ciyaarta caawa waxeed ciyaar aad u adag labada tiimoo ka soo qaybgalaan laba tiimoo waxay ahayeen odayaal ah bununa aad u qurux badan soo bandhigay si kastaba ha noqotee labada kooxood ee cayaaraysay waxa weeye gari micnaha kama wada qosilso sidaa darteed annagu oo ah f c kafi waana laga guulaystay waana laga badiyey ciyaar aad u adag baana ahayd saddex iyo labaana lagu kala baxay waxaa keenay xoogaa beddelkii oo aanu ku khaldannay keliya oo mar dambe ah ciyaartu yani ciyaartu waxay ahayd ciyaar furan hujuum iyo weerar celis weerar iyo weerar celis bay ahayd waad garan kartaa ciyaarta aad bay waakeed laba iyo labaa kaambay lagu kala maray gool khaldan baanu iska dhalinay sidaa darteed aad baanu ugu mahad celinaynaa waa niman naga badiyey waa niman walaalaheenna aad baan ugu mahad celinay si kastaba ahaatee garoomada habeenkii lagu ciyaaro intooda badan kubadda cagta waxaa ka socda tartamo loo qabta dhallinyarada inta lagu guda jiro bisha rabadaan taasoo ay uga gollan yihiin dhallinyarada isdhexgalka iyo weliba isbarasho yuusuf maxamuud v o e boosaaso
yuusuf maxamuud aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay warbixintaasi boosaaso inoogu soo diyaariya haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha rabadaan waxaa idinku soo maqaan codka kooxda dandaawe iyo weliba yaa rasuulullahi
hayaanka baxan baxee dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdan rabo oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka inaanu boqolo bartiya yiilku ku jiray usheedka baroortoon markaad luxudkan rabe odaa boqortay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka markuu boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beleed ku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqortay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar musan tudurguday inaan isku bifaoon kalgasha bacaadkaan rabe odaa boqortay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka gudaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow odaa boqortay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka gaadhsiiya inanka boga biyo baadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka la baadnayoon ina guure walaah salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تغرى العساة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا تغرى العساة السلام عليك
asalaamu calayka qasiidadaasi waxaa ku luuqaynay cumar aadan dugsiye iyo kooxdiisa waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaana haatan wararkii ugu waaweynaa aan ka dalbanayaa inuu ina xasuusiyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo garabkayga fadhiya mahadsanidsaana madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa difaacay heshiiskii uu la galay hogaamiyaha koreada waqooyi kim jong un isagoo sheegay in adduunku uu ka baaqsaday masiibo hubka nukliyeerka hogaamiyaha koreada waqooyi kim jong un ayaa kulankii ay isaga iyo madaxweyne donald trump ku wada yeesheen dalka singabuur ku aqbalay salaasadii in guud ahaan gacanka koreya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka iyadoo trumpna uu si lama filaana u sheegay in uu joojinayo dhowlatuska militari ay wada samaynayeen kuuriyada koonfureed ma jirayo riditaan gantaalo tijaabo nukliyeerka ama cilmi baadhis ayaa madaxweyne donald trump uu boggiisa twitterka ku qoray isagoo intaasina sii raaciyey lahaystayaashii guryahoodii ayay ku soo laabteen waxa ay la joogaan qoysaskoogii waad mahadsantahay guddoomiye kim maalintaynu wada qaadnay ama wada joognay waxay ahayd mid taariikhiya saraakiisha wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa iyaguna maanta sheegay iyagoo soo xiganaya kim jong un in uu sheegay in si deg deg ah ay tahay in maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay u sameeyaan go'aan shilis oo ay ku joojinayaan xasaasiyadda iyo tallaabooyinka militari ee iska soo horjeeda dhinaca kalena isbahaysiga sacuudiga hogaamiye ee uu taageero dowladda dibadjoogga ah ee dalka yeman ayaa maanta bilaabay weerar ka dhan ah magaalo xeebeedka muhiimka ah ee xudayda mucaaridka xoutiyiinta ayaa maamula magaalada xudayda iyo sida oo kale caasimadda dalkaasi yeman ee sanaca mahadsaned cabdixakiimow haatana waa dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey waxaa stuudioga nagu soo biiray jamaal axmed cusmaan oo u diyaara
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno maalinta beritaa waxaa si rasmiya u furmi doona koobka kubadda cagta adduunka ee lagu qabanayo dalka ruushka kaasoo afartii sanaba mar la qabto ha yeeshee aynu ku hormarno xulka dalka sbain oo isku diyaarinaya koobkan ayaa waxaa xidhiirka kubadda cagta dalkaasi uu shaqada ka eriyey tababarihii kooxdaasi ee xulka dalka sbain julian labotege kaas oo wararka soo baxayay sheegayaan in warkaasi ceyrintiisa ay ku noqotay dadka ciyaaraha xiiseeya arrin aad u cajiib badan oo mucjiso ku noqotay arrintani waxay daba socota kadib markii shalay loo magacaabay tababarahaasi tababaraha cusub ee naadiga real madrid inuu noqdo kadib markii naadiga real madrid uu isaga tegay tababarihii kooxdaasi zinadin zidan oo guulo muhiima ay gaadhsiiyey tallaabadaasi ayaa la sheegay inay aad uga caraysiisay xidhiirka dalka sbain sbain ayaa ka mid ah dalalka aadka loogu saadaalinayo hanashada koobka adduunka waxaana taani ay qalalahase ku abuuri kartaa hab ciyaareedka kooxda kubadda cagta dalka sbain ilaa iyo hadda xidhiirka kubadda cagta sbain kuma uusan dhawaaqin cidda bedeli doonta tababarihii kooxda dalka sbain dhegaystayaal maalinta baritaahi waxaa si rasmiya u furmi doona koobka kubadda cagta adduunka oo lagu qabanayo dalka ruushka kaa oo ay ka qaybgalayaan ilaa iyo labayo soddon kooxood waxaana furitaanka kulankaasi uu yahay mid markaa lagu furi doono waddanka ruushka oo martigelinaya ayaa la ciyaari doonaa xulka dalka sacuudi arabiya oo gruubka ku wada jiraan e sidoo kale waxaa maalinta xigta ee la dheeli doonaa kulamo kale oo isla gruubkaasi ka tirsan iyadoo maalinta beritaa marka xafladda ay dhacdo kadib ay noqon doonto in markaasi kulankaasi keliya la dheelo ha yeeshee kulamada kale ee dhici doona maalinta kale ku xigta waxa ay kala yihiin oo kooxuhu ay isku arki doonaan xulka dalkaasi gruubkaasi waxaa ku jiraan iraahdee xulka dalka egypt iyo xulka dalka urugway ayay isku wada gruub yihiin waxaa sidoo kale gruubka b ku wada jira xulka dalka morocco iyo xulka dalka iran iyadoo kooxaha kale ee sidoo kale gruubkaasi ku wada jirana ay dhammaantooda yihiin kuwo is-aragyadu marka ay dhacaan kadib ay kooxuhu isku arki doonaan sida ay markaasi u dheelaan kadib waxaana gruubka c sidoo kale kulamada dhici doona ka mid ah marka la fiiriyo sida ay kooxuhu isu aadayaan iyo sida ay gruubyadu ay kala yihiin xulka kubadda cagta ee dalkaasi urugway iyo egypt oo gruubka ee ku wada jira ruushka iyo sacuudi arabiya oo gruubka isaguna ee ku wada jira morocco iyo sidoo kale xulka kubadda cagta ee gruubkaasi waxaa ku wada jira dhegeystayaal aan idinku xiliy halkaasi xulka dalka morocco iyo xulka dalkaasi urugway iyo xulka dalka aan idhaahdee xulka dalka iran waxaa dhegeystayaal naga xasuusinah in kulamadaasi iyo kuwa kale sida ay kooxu isku arkaan maalmo maalinta ka dambeysa oo kulamo dhowra dhici doona aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijyadeena ciyaaraha intaan kugu jirno shirwac
aad buu dhegeystayaal umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatan aynu mar kale daba jalleecna dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan waagaag dhegaystayaal qasiyadadaasina waxaa cododkooga inagu soo gaarsiinaya kooxda xidigaha geeska waxaana gebagabowahay idaacaddaeeda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan si wada jirayda kala socodsiinayaan anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac iyo sagaraa ciidla nuur iyo guud ahaan bahda v o a dila tan iyo afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo